munaasabad lakama musaayo aan la kaga gootiyay ardayda sanadkan kubadii iskoolka sheekh maxamed ali jalaka qobadi magaalada beledweyne xaflada weebaha ku qeybgalay maamulka iskoolka macalimiin waalidiin iyo ardayda sanadkan kubahayd iskoolka ee anfadheeda imtixaanaadka dhexe ee dalka axmed dhaqane cali maamulaha guud ee iskoolka sheekh maxamed macalin iyo inka horeyntii xaflada ku hadali weyna uuse sheegay in dufcada unyeeta tii labaatanaad ee iskoolka kubadda runtii maaragtay waa dadaal weyn qofkii hadda intaasoo sano soo dadaalaya oo heerkaas soo gaaray oo haddana barashada waqtigaa socoto ay dhaqaalai wax kala ku socdaan waxaan rabaa inaan xusiisiiyo dadaalka annaga waxaan ku soo barnay dowlad oo maaragtay weliba markaas xoog lahayd oo waxbarashada ilaa inkastoo markii dambe waddanku burburka uu soo gaaray mooyaane intii ka horraysay ardayga hadduu ka soo baxo dugsi sare uu helayey jaamacad hadduu doono hadduu jaamacadda heli waayo oo maaragtay uuna helinna ama uusan dooninna shaqo uu helayay taasaan annaga soo marnay qaar ku mid ee madaxda iyo marti sharaftii ha ku qayb galay xafladda yayoona hadalla dardaaran iyo injeedii ardada waxaa idinka rabaa inaad fadhigi ka kacdaan dadaashaan dadaal fara badan aad la timaadaan hal midna idinku booriyo waxbarashada jaamacadaha aad baranaysaan magaaladiinna wax ku baran kartaan waxna ku noqon kartaan waxbarta runtii aad iyo aad baan idiin faraxsanaha waxaa la yidhi macallinka maaragtay ardaygiisa waa jecelya hadi jeer inuu heer gaaro marka miraheennii baa tihiin dadaalkeennii baa tihiin aad iyo aadaan idinkugu hambalyaynayaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr aad iyo aad baad rumaysan tihiin waan idiin hambalyaynayaa dhammaan maamulka macallimiinta iyo ardada qaljabinayso sidoo kaleento jaamacadda waxay horay ay u ballanqaaday in ay bixi doonto xiliyada fasaxa tababaro ku saabsan qofka xirfadihi sidii kor loogu qaadi lahay iyo go-aanada uu qaadan doono sida uu qaada lahay taasna iyadana waa diyaar shan iyo tobanka bishaan ayay bilaaban doontaan mar labaad iyo mar saddexaad haddii aan ku dheeraad iga raali ahaado hambal iyo hambaliyo saa ku naqan laheyd hebelka soo sameeyey diyaaradaha saad ku naqan laheyd ma aha inaad ku xisaabtantid maanta qalinkii hore waa soo beddeshay aabba khiyaano hooyo khiyaano jaamacadda shahaadada markii la gaarana meel hoose shahaadaduu qaatay iyo koofiya loo geliyey taas inaad ku xisaabtantaan ma aha aadaa u mahadsantihiin waalidiinta iyo macallimiinta iyo inta nagu soo dhoweysay xafladdan moxamed macalin waa iskuul taariikhiya oo fac weyn ku leh magaalada beledweyne siday ardaydii idinka horraysa isugu duubnaa in adinkana isugu duubnaataan markaad jaamacadaha tegaysaan